Guddoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdulaahi Maxamed Farweyne iyo taliyaha laanta nabadgelyada wadooyinka degmada Kismaayo Cabdishakuur Sheekh Maxamed Dayib ayaa hirgeliyey astaanta joogsiga gaadiidka taasoo kala xadidaysa gaadiidka si aysan markaasi shil u galin ujeedka hirgelinta astaamaha ayaa ah in markaasi gaadiidka ay kala hagto si looga baaqsado shilalka gaadiidka islamarkaana dhibaato aysan u soo gaarin bulshada isticmaalaysa wadooyinka ugu horeyn taliyaha laanta nabadgelyada wadooyinka degmada Kismaayo Cabdishakuur Sheekh Maxamed Dayib ayaa ka warbixiyey ujeedka loo taagay astaamaha joogsiga gaadiidka ujeeddada koowaad waxaa weeyaan waxaynu inay noqdaan rule of law qof walba hadduu madaxweyne yahay iyo hadduu guddoomiye yahay iyo hadduu askari yahay iyo hadduu wasiir yahay iyo hadduu shacab yahay qof walba sharcigaa ka sarreeya waxaan doonaynaa maadaama oon cadceeddan u taagannahay in sharciga loo hoggaansamo badbaadada bini'aadamka kala dambaynta iyo wadda si fiican u maritaanka ay tahay waxaan meeshan u taagannahay waxaan mujtamac ayaga ka codsanaynaa dad cirka inooga soo daadanaya ay ma jiraan waddan walba oo hormaray wuxuu ku hormaray waxaa hormariyey dadkiisa waxaan rabnaa qof walba inuu lahaansho waddaniyadeed maadaama waddooyin qurqurux badan laynoo sameeyey qof walba waxaan ka rabnaa oo mubaadin soomaaliyeeda inuu lahaansho waddaniyadeed dareemo asagu uu is- isla xisaabtamo sida wanaagga asagu sameeyo qof walba asagu isa saxo waxaan doonaynaa inay noqoto waddadani tii ugu horraysay oo wow weyn laga dhigi lahaa ugu dambeyn guddoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdulaahi Maxamed Farweyne ayaa wadayaasha gaadiidka ugu baaqay in ay u hoggaansamaan sharciyada wadamarista ee loo hirgeliyey waxaan rabnaa maadaama magaalada waayadan dambe shaqo badan ka socotay laamiyadiina ay dhammaystirmeen waxaa laga maarmaan noqotay in sharciyadii waddooyinka laga hirgeliyo magaalada loona sameeyo calaamadihii iyo baabuurtu say u kala mari lahayd maanta waxa weeye waddadan waa waddadii ka leexanaysay ee, aargada oo xareed yarow ka baxaysay waad aragtaan waxaa laga dhigay hal seed weyd baa laga dhigay keliya waxaa laga soo geli karaa dhinaca e, e, e, farjano waddadaas la yidhaahdo roodtri ama farjanno la yidhaahdo dadku laakiin waddada naxiiska u yaqaanaa dhinaca waxaa la imaan karaa e, e, barxadda ama aargada waxaa muhiima dhammaan calaamadahaas waxaa la saari doonaa waddooyinkan oo dhan waxaa muhiima marka in la raaco sharciga waddooyinka shaqadana waxaa iska leh korneel cabdishakuur oo runtii nin dhallinyaro ah wax bartay shaqadaana yaqaan korneyle maamulka degmada haddaan oo garab taagannahay